Ka shaqaynta horumarinta nabadda ayaa ah waajib qof kasta saaran si uu ugu noolaado nabad iyo xasillooni waarta. Qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Doble ee gobolka Jubbada Hoose oo aan codbaahiyaha Sanguni la dhex maray ayaan wax ka weydiiyey sidee loo horumarin karaa nabadda, iyagoona arrinkaasi inaga siiyay sharaxaad dhinacyo badan taabanaysa, bulshada kalena ugu baaqay in si wadajir ah looga wada shaqeeyo horumarinta nabadda.
Magacayga waa Cabdixakiin Cabdiraxmaan. Bulshada ayagoo bad qaba howlahooda iyo horumarintooda shakhsiyadeed iyo danahooda gaarka ah nabad unbay ku heli karaan inay ku samaystaan. Marka aadoo weyn nabadda yacni waxay muhiim u tahay bulshada iyo sar u kaca deegaanka. Wallaahi horta nambarka koowaad in sharciyada la ilaaliyo yacni bulshada marka la dhaho waxaa ka baxsan maamulka maamulku waa bulshadu ka mid yahay laakiin wuxuu ka baxsan yahay maamulku waa meeshii yacni xukunkii sharciyadii iyo dadkii nabadda ilaalinaya haddii sharciga la ilaaliyo oo yacni maamulka xukumadiisa iyo sharcigiisa la ilaaliyo oo mush- bulshada ay kala shaqayso maamulka ila maamulka wuxuu sharciga u keenay waa shacabka shacabka hadday ilaaliyaan oo si wada jira looga shaqeeyo wixii markaa caqabada oo yacni sharciga ku ah sharciga wixii caqabad ku ah nabaddana caqabadu ku yahay marka intaas hadday bulshadu iska kaashato oo maamulka la shaqeeyaan waxaa aaminsanahay in xasilooni badan aan ku noolaan karno maasha allah aan dhahay magacayga waa ayuub dadkii u midoobo dadkii oo hal meel laga jeesto dadkii hadday midoobaan oo isku aragti aan wada noqono waxaan aaminsanahay inay wadada laga ay- ay wada- waxyaalo badan oo dhaldhalil badan ama daldalaal badan meesha ay ka baxayiin laakiinse haddii kale mabda kale aragti la wada noqdo ee, waa horumar lama gaarayo mithaal ahaan adiga hadda waxaa jirta aragti aan qabta an aragti aan qabaa aragtida ani haddaan kugu taxgelin waayo ama ani aan lagu taxgelin waayo dee isfaham la-aan aa imaana meesha oo ani adi isma xishmaynayno oo hal meel iskugu imaanayno laakiin ani haddii aragtidaada aan taxgeliyo ama bulshada aragtidooda aan taxgeliyo tii aan waxaan soo saaray ani bulshada ay taxgeliyaan ama maamulka meesha ka jiro aragtidooda la tixgeliyo oo wixii saxsan lagu raaco oo lagu taageero waxaan isleeyahay inay horumar badan ay imaan karto oona la bedeli karo waxyaalo badan oo magacayga waxaa la dhahaa facaad maxamed mursal bulshadana markaa waxaa la dhihi karaa inay waxay u leedahay ahmiyad weyn oo aad u ballaaran hadday nabadgelyo jirana meesha waxaa ka dhacaysa inaan horumar soconin nolol soconin noloshii baa meesha ka baxaysaba marka nabadgelyadu waa furaha koowaad ee ee nolosha bulshadana ahmiyad weyn ay u leedahay bulshada waxay kaga qayb qaadan kartaa nabadgelyada bulshadu horta waa indhaha een, muxuu ahaay, waa indhihii wax arkayay Haddi- ayaga haddaynan nabadgelyadooda ilaashanin nabadgelyo darraa meesha ka- yaa imaanan karta marka bulshadu waxay uga qayb qaadan karaan inuu shakhsi walba